maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa la wareegay toban guri oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmadaasi kuwaasi oo ay dhismihiisa isa kaashadeen maamulka iyo qurbo joogta kasoo jeeda Baraawe guryahan ayaa la dejin doonaa dadka barakacayaasha ah si ay deegaan ugu noqto kuwaas oo kasoo barakacay deegaanada hoos yimaada degmada Baraawe kadib awaaro colaado iyo xaalado kale oo isbiirsaday oo deegaanadoodii kasoo barakiciyey guddoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulaahi ayaa ka hadlaya arrinkan dalaad waa tii aan guryo halkan lagu dhisay oo toban guri ahaa oo guryihii ay ugu deeqeen jaaliyadda siyaala washington ee dalka maraykanka jaaliyaddii soomaaliyeed ee ku sugan haddana tobankii labaadaan dhisnay waxaan soo gaartay tookada hore shan kun iyo laba boqol shan kun iyo laba boqol kale aan soo gaartay qaybtii labaada lagu dhisay ballanqaadkana wuxuu ahaa marka ugu horreysay in soddon guri la dhisayo marka insha allahu tacaala walaalayaalow soddonkii waxaa ka dhiman toban tobankii idinka sugayna insha allah kambanigiiana weli noo dhisaya real estate ayaa weli gacanta ku haya hawsha nimankaas ayaana maarata insha allahu tacaala ayaana sidii ugu horreysay markii horeba qaatay qandaraaska ayaana dhisaya wayna nala joogaan marka waxaa idin leenahay tobankii saddexaad ayaan idinka sugayna hadduu ilaah yidhaahdo insha allahu tacaala tobankii hore waa dhisteen kii labaadaa dhisteen kii saddexaadna inaa dhistaan aan sugaynaa kadibna weliba rajo kale badan ayaan idinka qabnaa way idin rajaynayaan dadka barakacyaasha walaalihiina gurila'aanta ah oo hoyla'aanta ah saad ogtihiin roobabkii ayaa nagu soo aadan bisha maars haddii ay dhammaato waxaa bilaaban doona roobabkii abriil marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala inaa intaa ka soo badisaan